بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله نحن كنا حجينا كتاب إعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى عشر كان وعشر كبقول كنتم يسديد وحن كشرحنا سؤال boqol labaatan iyo afar waxa uu yiri sheikhu raximah llahu tacaala ma daliilu dalika min asunna ay siraadkiibuu ku jiray oo waxa weeye su-aashii ka horreysay ayuu kaga hadlay ayadihii ka hadlayey jidka siraad in la marayo oo jahanamo dusheeda la marayo marka taas ayay ku xiran tahay su-aashaanina oo la socotaa waa qeybta axaadiidta uu kaga hadli lahaa jawaabta waxau yihi sheikhu raximah allahu tacaala fiihi axaadiidun kathiira axaadiid badan baa ku soo aroortay laakiin sheikhu wuxuu soo qaatay laba xadiid ayuu soo qaatay minhaa qowluhu sala allahu calay wasalam baa ka mida buu yihi fii xadiidi shafaaca xadiidkii imaamu albukhaari iyo wariyeen oo shafaacada oo dheeraa oo ka sheekeeyey qiyaamaha aada uga sheekeeyey iyo axwaashiisa ayuu qeyb ka soo qaatay waxa uu yidhi xadiidu shafaaca waa xadiid dheere waxaa ku jiray nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wassalaam yu'taa waxaa la keenayaa biljizri aljizri waa buundada ama biriijka dadka qaar u yaqaaniin fa yujcalu waxaa la yeelayaa bayna dahrey jahannam ay waxaa dusha laga saarayaa buundadaas waxa weeye jahannamo dusheeda la dhigaya waa buundo la marayo oo inagu dee hadda jisri waxaynu u naqaanaa meeshii buundo ama tog ama biyo lagaga gudbayo buundada la saaro ayaa jisri la yidhaahdaa luuqadda carabiga marka buundadaasi laakiin waa magacii un waxaa layna tusaalaynayaaye isku shaqo maaha oo waa ka duwan tahay sida aynu xaadiidka dambe ku arki doono oo ma ah kuweena hadda aynu naqaan ee waa meel dhib badan oo jahanamo dusheeda la saarayo oo dadkii mu'miniinta la rabaa oo muslimiintii oo dhan baa leeyahy halkaa mara qof kasta oo muslim ahaa ayaa leeyahay halkaa mara munaafiqiintiina ku jiraan oo halkaa jahanabo ku daadan doonaan amaa gaaladii iyaga markii horaaba jahanabo loo kaxeeyey marka waxaa jidkan siraad maraya oo oo dul maraya oo aayadduna ay ka hadlaysa wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatma maqdiya waa dadkii muslimiinta ahawa oo isku duuban marka qof walba camalkiisa ayaa leeyahay halkaas waa inaa kaga gudubtaa waa meeshuu nebigu ka lahaa man badaa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabu qofkii maalintaa camalkiisu uu gudbin waayo oo oo la caajiso oo dhaqaaqin kari waayo dhaqaajin kari waayo qabiil wax u qaban mayaan marka waxa uu yidhi waxaa la yeelayaa jisrigaas ayaa waxaa la dul saarayaa jahanname fa qaaluu waxay yidhahdeen saxaabadii wamal jisru yaa rasuul allah waa maxay jisrigu maxay tahay buundada noocaas noo bal noo fasiro noo caddee qaala nebigu waxa uu yidhi sifadeedii buu sheegay waxa uu yidhi madxadatun mazalla madxadatun waa meel laga sambiriiraxanayo masallatun ay zallat alaqdaam meesha aan lugtu ku sugnaanaynin oo sibsib ah macnaha meesha lugtu ku siibato oo macnaha waa laga siibanayaa oo qofkii ka siibtaa naar buu ku dhacayaa meesha la dul marayo waa meel sibsib ah oo lagu sambariiraxanayo madxadatun masalla waa sifadaasuu nebigu u tilmaamay haddana markaasuu waxa uu yidhi iyadiioo saasa calayhaa khadaadiifu wa kalaali waxaa dusheeda ah oo meeshaa qofku markuu maraya saas u qabsanaya oo waxa weeye qofkii la amro dafaysa khadaadiif wa kalaaliib waa birahan saa u soo qalloocan oo afka qalloocan oo kawaanada iyo waxa weeye hilibka ay sursuraan noocyadaasoo kale waa biro oo waxa weeye allah subxaana wa tacaala uu amrayo oo halkaa la dhigay oo qofkii la amra inta saa u qabata ku tuuraysa jahannama ilaah naga badbaadiya walciyaadu billah ilah baan ka magangelaynaa oo khatar ah ayaa halkaa ah marka labadaa birood waa la sheeg waa laba qaybood oo birahaasa oo kalaaliib iyo khadaadiif waxyaalahaas wax lagu qabto sida fargeetooyinka iyo biraha waaweyn oo saa usoo qaroofan bay yidhahdeen culummadu oo madaxa qaroofan weeye haddana qodx- qodax baa jirta waxasakatun waa qodaxda weeye muflixatun aad u ballaaran oo waxa weeye qodax ballaaran oo eh, caqiifaa saa u soo qaroofsanoo khatar ah weeye qodaxdaa marka waxay yidhaahdeen culummada soomaalidu eh, geedka cadaada la yidhaahdo qodaxdiisoo kalawa oo qaabkaasoo kale ayay ku fasiraan waa qodax dhib badan oo qaroofan oo waxa weeye qofka hadday muddo aad iyo aad dhibaato ugu samaysa laakiin taasi dee waa waa qodax ilaahay halkaa ugu talagalay oo oo naar ah weeye oo qofkii inta muddo saa u qabsanaysa oo waxa weeye naar iyo dhibaato ah weeye Mm. waxa uu yidhi marka ee cariifa ee macnaha qalqalloocan ee takuunu waxay ahaataa buu yidhi dhulka marka la joogo qodaxda mathalkeedu waxa weeye binajdi dhulkaa sare najdiga dhulka sare baa la yidhahdaa marka markii madiine iyo la joogo xagga dhulkaa sare oo ardu najdi la yidhaahdo ayay ka baxdaa yuqaalu laha sacadaan sacadaan bay yidhaahdaan waa geed macruufa oo yaqaaniin laakiin culummada soomaalidu waxay ku fasiraan geedka cadaada qodaxdiisa qarqaroofan oo kale iyo bay ku tilmaamaan allahu aclam un waa geed qodax leh oo qofkii xaganaya oo saa qodax u qabsanaysa weeye marka waa biro inta sifo ay leedahay bal u fiirsa akhil muslim waa meel cabsi iyo dhibaata taallo waxaa la yidhi lugtii dhulka ma qabanayso ilaa hadda buundooyinka aynu naqaano waa lagu dul socdaa waxa weeye lugihii baa qabanaya baabuurtii baa marta waa lagaga gudbaa xagga saas ma aha lugtii ma qabsanayso oo waa simbiriiraxanaysaa oo waxa weeye qof walba camalkiisi bay ku xiran tahay haddaa aliimaan walcamalu saalix la timid lugtaadii ma simbiriiraxanayso haddii laakiin aadan camal fiican meeshii ku hayn lugtii waa simbiriiraxanaysaa oo waa halkaasay waa simbiriiraxanaysaa haddana meeshii waxaa la yidhi markii la yidhi madxadatun mazalla oo simbiriraxadaa la sheegay oo lugtii labadaa sifo waa lugta oo madxadatun mazalla waa lugihii oo dhulkii ma qabsanayaan oo waxa weeye waa ka simbiriraxanayaan lugihii ile qofku wuu socon lahaaye ma- waa ka simbiriraxanayaan ma socon kara marka qofkii simbiririxda haddana korkii jirkii kale birahaanaa dafaya oo waxa weeye calayha khadaadiif wa kalaaliib wa xasakatun waxa weeye birahaana way qabanayaan oo naartay ku ridayaan qodaxdaana waa mudaysaa inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waa arrin khatara weeye oo waxa weeye aad iyo aad u dhib badan weeye qaala markaa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam waxa weeye yamuru lmu'minu mu'miniintii baa marka qaybsamaya mu'miniintii qaabka inta nooc ay u marayaan ayuu halkaa nebigu markaa qayb ka tilmaamay yamuru lmu'minu yamuru l- eh, calayha almu'minu qofkii mu'minkaa wuxuu marayaa qayb mu'miniintii ka mida waxay marayaan kalbarqi sida hilaac oo kale oo hal mar bay dhaafayaan oo sida hilaac dha- eh, wac yiri oo kale ayay saa uga dulgudbayaan markaasay jannada u gudbayaan allahu akbar waa dadkii wanaagsanaa saabiqiintii oo waxa weeye asxaabu rasuulilaahi iyo raggii wanaagsanaa iyo nebiga ambiyadii iyo rusushii iyo dadkii wanaagsanaa sida biriq waxay u marayaan sida hilaac oo kale wac yiri ayay u marayaan qaar kaloo mu'miniintii ka mid ah ka riixii sida dabayshoo kale marka waan garan karnaa hadda caqligeenna hilaac iyo dabayl isku orod maaha hilaacaa dheereeya dabaysha cabaar dhan baynu arkaynaa waa sii socotaa waa sii socotaa laakiin iyaduna waa dheeraysaa oo waxa weeye waa qolada ku soo xigto oo dadka wanaagsanoo hore oo qolada ku soo xigta ka riixi sida dabayshoo kale u maraya qolada saddexaad oo iyaguna waxa weeye wanaagsan oo ka gudbaya waxa weeye waa ka- ka ajaawiidi alkhayli waalrikaab waa rag wata sida faras orday oo kale Ee, ajaawiid waxa weeye waa kuwa aad u wanaagsan oo faraska xooga badan oo dheereeya oo aad u dheereeya ayaa laga wadaa ka ajaawiid alkhayli waxa weeye alkhayl waa fardaha wey warukaab iyo waxa weeye kuwa la rakuubka waa geele iyo waxyaalaha maaragtay awrta la fuulo kuwaasoo dheeraynaya ayaa qaarna mu'miniintii ku maraya E, macnaha qof walba camalkiisii baa saa noqonaya mid baa camalkiisii waxa uu noqonayaa sida hilaac oo kale markaasuu hal mar ka gudbinaya mid baa camalkiisii wuxuu noqonayaa dabayshoo kale wuu ka gudbinaya mid baa camalkiisii wuxuu noqonayaa faras dheeraynaya wuu ka gudbinaya mid baa wuxuu noqonayaa camalkiisii rati rakuub oo la saaran yahay wuu ka gudbinayaa markaas intaa markii saa loo gudbo ayuu wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam kabacdi haddana la qaybiyey oo intaa keliya maaha qaar kalaa waxa weye gurguuran doonaa aynu arki doonaa nabigu wuxuu yidhi marka fanaajin musallam saddex baa loo qaybsamaya saddex kale ayaa loo qaybsamaya fanaajin musallam mid nabad galay fanaajin mid nabad galay musallamun waxa fanaajin mid gudbay oo ka badbaaday oo musallamun haddana nabad galayo aan birihii iyo qodaxdii iyo waxba yeelin oo aan dhibaata taaban wuu ka gudbay marka kaasi waa badbaaday wanaajin makhduush iyo mid gudbay laakiin makhduushun dhaawaca oo la xagxagtay oo birihii iyo qodaxdii iyo la qabtoo la sii daayay oo xoogaa la xagxagtay makhduush waa dhaawac wey meeluu ka dhaawacsan yahay waa la xagxagtay oo birihii baa xagxagtay waa laakiin waa nabad galay waa gudbay kaa kaluu ku xigaa waa gudbay wamakduusun fii naari jahannam ah munaafiqiintii iyo dadkii dunuubtooda badnayd naar ayaa lagu guray makduus waa mid lagu aasay oo macnaha lagu riday oo dhex galay ama lagu xaba- eh, sidii wax la aasay camal quusay oo waxa weeye dhex galay waxa weeye eh, lagu eh, lagu aasay waxa weeye jahannama la dhex geliyey marka hadduu muslim fiican ahaa dhow waa laga soo saarayaa shafaacada laakiin hadda halkaasuu ku harayaa halkaas ayuu ku harayaa oo waa dadkii ahlu kabaa'irka ah haddaan allah cafiin oo waxa weeye naartaa ku dhacay halkaasay ku harayaan kabacdi baa markaas eh, imaan doontaa shafaacadu waxa uu yidhi eh, wa aakhiru eh, daalika kan ugu dambeeya waakhiruhum kan ugu dambeeya oo naarta ka soo badbaadaya oo aan makduus ku noqonayn dhaawacba ha ahaadee waxa weeye waa kan yaxsuu saxbaa waa gurguuranayaa salkuu ku siiqayaa marka waxay axaadiistu tilmaamayaan markuu ka gudbo isagoo wada dhaawaca oo dhu- eh, salka ku gurguuranaya oo dhibaataysan ayuu markaa wuxuu odhanayaa alxamdu lilaahi aladii najaan imin ilaahaygii waxaan mahadinaya iga kaa badbaadiyey naarta intuu saa u eego markuu ka gudbo ayuu ilaahay mahadinaya waayo dee wuxuu dhaamaa kuwii lagu riday kuwii lagu riday ayuu dhaamaa marka meesha sida noocaasa ayuu nebigu ku tilmaamay xadiidkana imaam albukhaari iyo keyrkii baa werinaya waa xadiidu shafaaca dawiil waa xadiis dheer weeye alxadiid ay akmal alxadiid buu sheikhu leeyahy waa xadiis dheer oo xadiidu shafaaca la yidhaahdaa waa inoo soo noqnoqon doonaa shafaacada iyana wuu kaga- wuu ku keen wuu meelo badan buu kaga hadli doonaa Mm. halkaa marka xadiidkaasi wuxuu u daliil yahay in jahannamo la dul marayo oo aayadii buu fasirayaa wa in minkum ilaa waariduhaa marka wuruudku inuu dulmarid yahay ee uuna gelis ahayn ayuu marka xadiidkii caddaynayaa oo sidaa u fasirayaa halkaasaa la dul marayaa dadkii xumaana halkaas ayay ku hoobanayaan ilaahay qofkuu badbaadiye unbaa gudbaya xadiidka labaad oo shiikhuu deliishaday waxa uu yidhi wa fii xadiidi abi saciid abi saciid alkhudri qaala waxa uu yidhi balaqanii waxaa i soo gaaray ana ana aljisra adaqu min ashacr inuu ka dhuudhuuban yahay tinta wa axaddu min asayf seeftana uu ka af badan yahay ayaa isoo gaadhaybi imaamu muslim marka uu warinaya lafdigiisu waxa weeye balaqanii waxaa isoo gaaray anna siraad jidka siraad oo waxa weeye waa jisrigaas la dul saarayo jahannama ayaa siraadka la yidhaahdaae adaqu min ashacra inuu waxa weye tinta ka dhuudhuuban yahay wa adaqu waxa weye wa axaddu min asayf seeftana uu ka af badan yahay oo qofkii saa u qabsado kala goynayo walciyaadu billah waa arrin khatara weeye marka waa dee xukm marfuuc buu yeelanayaa waa sababtu waxa weeye bala mar hadduu yidhi nebiga uma u tirin laakiin mar hadduu saxaabi yidhaa balaqani iyo dee nebiga unbay ka maqleen waa arrin cilmi qayba marka waxa weeye sidaa daraaddeed ayuu tilmaamayaa inay tahay meel aad iyo aad u khatara oo waxa weeye aad u dhib badan ilaahay qofkuu ka badbaadiyo unbaa badbaadaya ilaahay naga badbaadiya ilaahay baan weydiisanaynaa inuu qof kasta oo muslima meesha ka badbaadiyo insha allahu tabaaraka wa tacaala intaas ayaynu kaga gudbaynaa walxamdu lilah rabbi alcaalamiin